أندلسا جئناك جئناك أندلسا والله يرعاك أندلسا جئناك جئناك أندلسا والله يرعاك أندلسا يا نصر أجدادي أندلسا عودي بأمجادي أندلسا يا نصر أجدادي أندلسا عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal saaku waa subax arbaca ah taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay koob iyo tobanka bisha toddobaad ee rajab sannadka kun afar boqol toddobiyo afartanka hijiri qodobbada wararka andalus saaka ay kuwada ugu door koran waxaa ka mid ah dowladda ridada ee turkiga ayaa ku dhawaaqda in sannadka labada kun lix iyo labaatanka ay si rasmiya u bilaabi doonaan qodista shidaalka ku jira soomaaliya dowladda silibiyadaah ee maraykanka ayaa sheegtay in dacwada ay ku soo ogtay dad badan oo ka mid ah soomaalida ku dhaqan dalkaasi wefdi ka socda wilaayada islaamigaha ee baay ayaa kulamo la qaatay bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmada dinsoor iyagoo howlo adeegyaha u fuliyey dadka deegaankaasi mas-uuliyiinta wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose culimmada iyo salaadiinta wilaayadaas ayaa booqday ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira fuurimaha hore ee wilaayada jubbada hoose maleeshiyaadka riddada ayaa si bareera dad shacaba ugu dilay deegaan dhaca duleedka magaalada kismaayo intaasi waxay ahaayeen dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus saaka ay kuwada ugu door karoonaa ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran dowladda riddada ee turkiga ayaa ku dhawaaqda in sannadka labada kun lix iyo labaatanka ay si rasmiya u bilaabi doonaan qodista shidaalka ku jira soomaaliya sida warbixinta warkan uu ku eegayo walaalkeen nuur cali warsame abusheyba magaalada istanbul ee cariga turkiga waxaa ka dhacay wadahadallo u dhexeeyey madaxa kooxda riddada soomaaliya murtad gurgurte iyo madaxweynaha dowladda daaqoodka turkiga rajab tayib erdogan kuwaasoo ka wada hadlay boobka khayraadka uu allaha ku manaystay ummadda soomaaliyeed madaxweynaha dowladda riddada turkiga erdogan oo barbarkiisa uu taagnaa murtad gurgurte ayaa sheegay in dowladdiisu ay dhammaystirtay sahminta shidaalka ee ay ka samaynayeen soomaaliya sannadka labada kun lix labaatankana ay si rasmi a u bilaabi doonaan qodista shidaalka ku jira waddanka wuxuu ka hadlay duulaanka shaaldirarka ah ee ay dowladdiisu kaga jirto soomaaliya taakulada milatari iyo tababarada ciidan ee ay ku bixiyaan maleeshiyaadka riddada ayuu ku faanay mar uu dhanka arrimaha dhaqaale boobka ka hadlayey wuxuu sheegay in markabka sahamiinta orgrais oo uu sagaal bilood baaris ka waday biyaha soomaaliya baaritaankaasna lagu sameeyey dhulbadeed lagu sheegay inuu dhan yahay afar kun afar boqol lixdan iyo shan kilomitir oo laba jibaaran erdogan ayaa shirkiisa jaraa'id ku yidhi waxaa naga go'an adkaynta madax bannaanida soomaaliya iyo inaan si wada jirah uga shaqayno ka faa'iidaysiga khayraadkeeda dowladda turkiga waxay dhanka kale sheegtay inay soomaaliya ka dhisayso saldhig hawada ah oo uu madaxweynahooda sheegay in laga ridi doono ama laga tijaabin doono dayax gacmeedka sida uu hadalka u dhigay iyadoo la raacayo heshiisyada aan siixnay waxaan doonaynaa in soomaaliya ka dhisno xarun hawada sare ah islamarkaana aan abuurno kaabayaal la xidhiira ridista dayaxgacmeedyada iyo teknolojiyada satellaytka ayuu yidhi erdogan murtad gurgurta ayaa boobkii turkiga ee khayraadka shidaalka soomaaliya ku tilmaamay guul weyn oo xukuumaddiisa gaartay sidii aan horey u ballanqaadnay waxaan u howlgalnay sidii loo ogaan lahaa loona soo saari lahaa khayraadka dalkeenna oo shidaalku ugu horreeyo allamahaddii maanta waxaa noo bilaabatay midho dhalka hawshaas iyo ka faa'iidaysiga khayraadka dalkeenna waa guul weyn oo taariikhi ah ayuu yidhi xasan gurgurte turkiga ayaa horay kooxda riddada uga sixiday heshiisyo tirabeel ah oo isugu jira kuwo lagu boobayo khayraadka badda iyo beriga waxaana ka mid ah kan shidaalka oo boqolkiiba sagaashan uu qaadanayo turkiga halka kooxda riddada ay qaadan doonto shan boqolkiiba taasoo ka dhigan in khayraadka shidaalka soomaaliya turkiga loo gacangeliyey mahadsanid abuusheyba maleeshiyaadka riddada ayaa si bareera dad shacaba ugu dilay deegaan dhaca duleedka magaalada kismaayo saacadihii lasoo dhaafay maleeshiyaadka ridada ee ku sugan deegaanka baarka ee duleedka magaalada kismaayo waxay laba qof oo beeralea ku dileen deegaankaasi labada ruux ay maleeshiyaad ku dileen ayaa lagu kala magacaabaa isaaq yarow iyo aadan goday siday warbaahinta u xaqiijiyeen dadka deegaanka waa qayb ka mid ah dhibaatooyinka iyo dilalka bareerka ah ee maleeshiyaadka cadowga ay u geystaan dadka muslimiinta ee ku dhaqan deegaanada ay kaga sugan yihiin wilaayaadka qaar ee dalka soomaaliya dowladda silibiyadaha ee maraykanka ayaa sheegtay in daacwada ay ku soo ogtay dad badan oo ka mid ah soomaalida ku dhaqan dalkaasi sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen marwaan maxamed dowladda siliibiyadda maraykanka oo muddooyinkii u dambeeyey cadaadis joogta ah ku haysay soomaalida ku dhaqan waddankaasi ayaa shaacisay in ku dhowaad boqol qof oo soomaali ah lagu soo ogay dacwado waxay ugu yeedhaan waaxda cadaaladda ee xukuumadda washington ayaa sheegtay inay dacwad ku soo hogtay ilaa sagaashan iyo siddeed qof ah kuwaasoo lala xiriirinayo musuq maasuq iyo waxisdabamarin oo ay sheegtay inay ka dhaceen gobolka minnesota waxaan dacwad ku soo ogay sagaashan iyo siddeed qof oo la xiriira musuq maasuq ka dhacay minnesota in ka badan lixdan ka mid ah oo ay qarteen dembiga kuwo kale ayaa imaan doonaa waxaa sidaas lagu yidhi qoraal ay waaxdaas ku daabacday barta ikisa bambondi oo ah xer ilaaliyaha guud ee maraykanka ayaa sheegtay in siddeetan iyo shan ka mid ah dadka ilaayo hadda lahayo ee dacwada lagu soo ogay ay yihiin dad soomaaliyeed waxay tani timid xilli maamulka taraam oo muddooyinkii u dambeeyey beegsi gaar ah ku hayay dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan minnesota waxaana uu gobolkaas ku tilmaamay mid xudun u ah lacagaha sharci darrada mahadsanid marwaan wafdi ka socda wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa kulamo la qaatay bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmada dinsoor iyagoo howlo adeegaha u fuliya dadka deegaankaasi maamulka wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa si rasmi ah u bilaabay ololowadareed ay wilaayada ugu kuurgelayso xaaladda gobolka iyo dadweynaha ku dhaqan deegaanada ay wilaayadu maamusho maamulka wilaayada ayaa mar kale soo bandhigay mas-uuliyad iyo hufnaan damiir hogaamineed iyo xilkasnimo ka tarajumaysa danta guud ee bulshada uu mas-uuliyaddooda gacanta ku hayo wafdi ballaaran oo isugu jira mas-uuliyiin culimo dhakhaatiir iyo howlwadeenno xirfad leh ayaa bilaabay socdaal iyo kormeer ay wilaayadu sheegtay inuu ahaan doono mid si xiriir ah muddooyinka soo socda ay wilaayada ugu samayn doonto degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay howlaha uu istaagay maamulka ayaa isugu jira qiimeyn iyo la socodka xaaladaha iyo waxqabad toos ah oo laga samaynayo degmooyin iyo deegaana ka tirsan wilaayada socdaalkan ayaa ku soo aaday xilli adag oo inta badan gobollada dalku ay ka jiraan roob la-aan kuleelo daran iyo xaalado abaareed oo saameyn ba-an ku yeeshay nolosha dadka xoolaha iyo guud ahaan bulshada iyadoo ay xaaladahaasi jiraan maamulka wilaayada islaamigaha ee baay inkastoo saameyntaasi wax ka mid ah ay ku dhacayso dushiisa haddana kama gamban waajibaadka ka saaran bulshada ee waxa uu qaaday tallaabooyin deg deg ah oo lagu ogaanayo duruufaha dhabta ah ee jira islamarkaana wax looga qabanayo baahiyaha muhiimka ah sidoo kale waxaa mashruucan lagu kormeerayaa heerka waxbarasho ee deegaanada iyo sida ay u socdaan howlaha makaatiibta dacwada iyo tacliinta si loo dardargeliyo waxbarashada dhanka kalena tawjiihaad loo siiyo bulshada dhinaca wax isuqabadka dadka dhiban ee kuleel ku saameeyey wacyigelin jihaadka iyo nabad ku noolaashaha deriska waxaa ahdaafta ololahan sidoo kale qayb ka ah kulamo wada tashi iyo xoog ogaal ah oo lala yeelanayo maamulada islaamiga culimada salaadiinta odayaasha dhaqanka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada waxaa sidoo kale la fulinayaa adeegyo caafimaad oo bilaash ah oo ay ka mid yihiin baaritaanno caafimaad iyo daawooyin lacag la-aan ah haddaba deegaanadii ugu horreeyey ee uu gaaray wafdigan waa deegaanka yaaqbaraawe ee hoostaga degmada dinsoor halkaas oo ay ka dhaceen kulamo midho dhal ah iyo wacyigelin ballaaran oo ku aadan xaaladaha taagan intaasi kadib dhakhaatiirta iyo howlwadannada ka socday maktabka caafimaadka ee wilaayada islaamigaha ee baay ayaa bulshada deegaanka u sameeyey baaritaanno caafimaad oo dhammaystiran iyagoo si toosa u gaarsiiyey daawooyin muhiim ah oo lacag la-aan ah dadkana ay u baahnaayeen bulshada iyo akhbaraawa ayaa si diran u soo dhoweeyey wafdiga iyaga oo muujiyey farxad kalsooni iyo rajo ku aadan in maamulka wilaayada islaamigaha ee baay uu si dhow ula socdo xaaladahooda islamarkaana uu u taagan yahay wax ka qabashada dhibaatooyinka jira bismillaah yaagbaraayo ka dhaday yaagbaraayo degan nabadii aafimaado qabo barwaago qabn dhib ma qabno abaartan ilaahayo sabees biniaadamma sabees abaara jarta adduunya meesha in ka fayo nabadgelyo aw ammaanka sugan muslimka ilaahay ka dhara jaran shar ma qabno maasha allah alxamdulilah ثم الحمد لله دعوة اللي يسيها ما شاء الله دعوة بدنا اللي يسي دعوة بدنا اللي يسي آه إلهي دعوة إنك دعوة دعوة اللي يسي دعوة ما شاء الله اللي يسي إلهي دعوة إنك در إلهي أن دعوش بين آدم والمس دعوش لكن ما شاء الله سي فايلة سالي قد واشي واش ما فايلة هالي الحمد لله مسلم وهلم إلهي مسلم نسيري الحمد لله ما شاء الله حركة إلهي كرها ويل الحمد لله ثم الحمد لله قال إلهي بدو الله بس بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa xuseen xasan nuur waxaan joogaa yaaq baraaway daawaana loo keenay xarakada noo keentay daawadiina meesha aan ku qaadanay alxamdulilah ilaahay baa ku mahadsan daawadaas wilaayada noo keentay ilaahay ha nagu cafiyo waa saas alxamdulilah muslimiinta ilaahay guul allah ha siiyo kor allah ka dhigo gaalada allah ha jebiyo insha allahu mowlaanaa saasaan rajaynaynaa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مقعي waxaa la yidhahdaa jacfar maal cali ee waxaan joognaa degmada diinsoor yaaq baraawa marka subaxan waxaa naloo keenay daawo dhakhaatiira noo imaaday ee awalan allah subxaana wa tacaala ayaan u mahadinaynaa uma anta kadib ee xarakatu shabaab mujaahidiin daawada maanta noo keentay ayana waan u mahadinaynaa insha allahu tacaala ee wax meeshan waxaa maanta la qaatay daawo aad iyo aad u fiican maasha allah dhakhaatiira noo imaaday ee waxaan leenahay jazaakum allahu khayr dhakhaatiirta noo imaaday intaasaan leenahay intaa kadibna ilaah subxaana wa taala waxaan weydiisanaya gaalada inuu ilaahay jibiyo muslimiinta inuu ilaahay u gargaaro gaar ahaan mus- muslimiinta falastiin joogaan inay ilaahay subxaana wa taala u gargaaro intaasa ilaahay subxana wa taala aan weydiisanayna insha allah jazaakum allahu khayr anaa maqaagay ee xasan sheekh cabdilarow yaaq baraaway rooga degmada diinsor la tirsan gobolka baay maxad ka dambe ilaahay iskale may u maxad naqaana insha allah wilaayada islaamiga baay iyo bakool ani aniga oo jiranaya daawadiis la alxamdulilaahi in badan meelo ka baarbaariya waa isnaayo anigay liin daaweey ilaahay maxad use iskale daawo la-aan lacag la-aan e beesan ahayna caawin e feel an lahayna dhib an lahayna si nidaamle deganaansho e ya alxamdulilaahi ilaahay maxad maxad naqaana ya alxamdulilaahi meelunka daawo qaadani ana naftigay saas amal daawo beeslaan ee la isigi ilaahay maxadis ka damba kala alxamdulilaahi muslimiinta dhan inta jirana ilaahay ha caafiye jazaa ullahu khayr aljazaa بسم الله الحمد لله رب العالمين إلهي كما حسن magacaygu waa cabdikariin kuule cali may ku noolaa ee maxaafadada degmada diinsoor gaar ahaan deegaanka yaaq baraway wilaaya islaamiga baay may la siiyay ee, daawo oo may la raayay us- ee, maamulka islaamiga deegaanka ee, may la raayay us- alxamdulilah daawadaasna daawo tayo leh oo maasha allah ayaanana siiyey ilaahayna kama hadsan oo lacag la-aan eh ee, may idin jeelinaa in markasta hanin maamulka islaamka haninnagada maadaama bu- ee, bu- ee, jiro badan aa jirta culeysyo badan aa jiraan insha allahu taasa ka codsadaan socdaalkan qiimaynta iyo waxqabadka ah ee maamulka wilaayada baay ayaa ah tusaale cad oo muujinaya hoggaan u adeegaya dadkiisa kana shaqaynaya danta diinta nolosha iyo mustaqbalka bulshada muslimka ah run ahaantii waa dadaal mudan bogaadin kuna salaysan naxariis daacadnimo iyo waajib gudasho ayna tahay in maamulada kale ee wilaayaadka islaamiga ay kaga shidaal qaataan si ummaddan looga samata bixiyo culeysyada jira dacwadana looga guto mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa booqday ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore ee wilaayadaasi sheekh axmed abuyoonis waaliga wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa hogaaminayey culimo ka tirsan mujaahidiinta oo booqday furimaha hore ugu horeyn sheekh abuyoonis ayaa la hadlay ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan furimaha hore isagoo u jeediyey kelimaad dardaaran ah alla dartiis baa idin jecelnahay marka hore ilaahayna een, waxaa idin weydiinaya subxaana wa tacaala halka aad ku sugan tihiin ama aad joogtaan ama rabaadka aad ku jirtaan gaalo badan oo maanta waaweyn oo meelaha joogaan in nolosha ilaahay subxana wa taala gacantiin soo geliyo intaa kadib akhyaaray maalmihii aad halkaan soo galayseen walaayada islaamiga ee jubba scotland waxaa doonaysay in halkan idinla joogto halkan idinla joogto rabaadka idinkula jirto idin soo dhowayso laakiin mashquulaad iyo hooli jiro darteed idinka maqnayn marka hore waxaa idin leenahay een, habeen iyo maalin iyo saacad kasta iyo meel aad maraysaan iyo socod aad soconaysaan waa idinla joogna idinka maqnayn sidoo kale waxaa goobta furunta ee ka hadlay sheekh cabdiwaaxid isxaaq muude iyo sheekh maxamed axmed balli oo labaduba ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah gaalan hadda waa gabalkaa sii dhacahay waa gabalkaa sii dhacahay waa wada cararayaan dhaqaalihii baa haddii ka dhammaaday waxa weye macnawiyaad male annagana hadda inaan soo karaara qaadnaa la rabaa yaa hadda macnawiyaadkii inaan fooq ka dhigna ayaa la rabaa israaciilun baa la rabaa wade xilligeediiba yaa la joogaa soo maaha hadda oo kale waxaa loo baahay inaan marka israacinna ilaahay subxaanahu wa tacaala ha na sugo ilaahay habaad ha na siiyo ilaahay habaad ha na siiyo ilaahay ha na sugo aan ogaano marka sabirka iyo dulqaadka in la yidhaahdo in la sabro maanta taacatu lumaraa dacwee daacatu lamiir walaalayaal waajib weeyaan ilaahay baa waajib ka yeelay marka waxay fasaxu gaaro ama la gaaro markaasay arrintu dhalanaysaa oo la bagaaxaya oo ila laakiin intoo ka horraysa waxaa la rabaa samcan wa taacan waxaa la rabaa dulqaad waxaa la rabaa ruuxa walaalka ah waxaa la rabaa duco waxaa la rabaa tadaruc waxaa la rabaa ilaahay gacmaa inaan hoorsanno ilaahay subxaanahu wa tacaala maalinaan maanta ahayn walaalayaal saan meelo kale isugu aragnay ayaan maanta maalin aan ahayn magaalooyin waaweyn iyo muqdisho iyo meelo kale ku takbiiran doonaa insha allah allahu akbar allahu akbar allahu akbar wajazaakum allahu khayran guud ahaanna dhegaystayaal waa inaga intaa saaka warkii subaxnimo andalusaad ka dhegaysanayseen assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatu